aniguma qabo inay soo cadowgu marka uu duurlimaad dalkiisa ku yahayna waa mid marka uu dal kale oo shisheeyaa ku yahayna waa mid kale laba kun iyo toddobadii ayay dagaalku uga bilaabeen wadanka soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haystana way arkaan in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan in laga gacan sarreeyana way arkayaan